ciidankani waxa uu ahaa labada kun iyo toddobada bishii lixaad ciidankii carraweyn miidiyaha laga daawaday ee ku biiray somalilan meel walba waa laga daawaday maantana labada kun iyo siddeed iyo tobanka bisha bisha labaad wuxuu ku biiray dowlad goboleedka puntland ee soomaaliya kalsoonidii aannu somalilan u qabnay waannu kala noqonnay puntland ayaannu ku biirnay abaanduulaha ciidanka daraawiishta gobolka cayn waxaan la wareegay maanta ciidankii carraweyn aniga oo salaan weyn uga wada madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed gaas madaxweyne ku-xigeenka cabdixakiin xaaji cumar camey noo dhoweynaya waan idi sugaynay war farxad lay tahay hadal badan maba hadli karaba farxad daraa marka waxaan idin leeyahay waad mahadsantihiin waad mahadsantihiin waad mahadsantihiin madaxe cabdikariin maxamed aadan ahna madaxa saankii wardoonka ciidamada aagga hayn waxaan leeyahay horta guul baynu taagannahay waxaa maanta farxad noo ah sharafna noo ah ciidankaas hadda dhabarkayga taagan ee tiradiisa la sheegay oo markii horena dhinacaa ku biiray iminkana u soo noqday ciiddiisii iyo dadkiisii iyo dowladdiisii isagoo gacantiisa ku dhistay ayaa farxad noo ah waa soo dhowaynaynaa waxaan leenahay ku soo dhowaada isla ciiddiinnii iyo isla magaaladiinnii ku soo dhowaada n waxaana waxaana laydiin ballan qaadayaa xuquuqdiinna iyo sharaftiinnaba inaad heshaan